asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta idanka eebe xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle taanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa qayb ka mid a haddii rabbi idmo waa xubinteenni murtida maanta oo aynu inta badan ku falanqayno waxyaalo fara badan oo horay loo soo maray iyo waxyaalo fara badan oo haddii eebba idmahayo ay inoo reebeen maaragtay murtiyahanadii iyo hadalyaqaanadii afka hooyo ama tilmaami jiray habka nacfiga iyo tilmaamaha iyo dhaxalgalka ah iyo kuwa maaragtay muhiimka ah loo sheego haddii ilaahay idmahayo waxaa jiray nin xili dhacarata ah meel deganaa xubinteennan ayaa ku saabsan ninkaas wuxuu ahaa xili dhacarata ayaa waxa uu deganaa meel dhacarata dhacarata haddii lagu dhaho waa dhul oo mana ah oo aan biyo lahayn xooluhuna ayna caano naf leh ku lahayn ninkaas isagiihi waxa uu ahaa nin dhacarata isagoo dhacaratadii joogo macalgeeliisu dhacaratay oo adhigiisu dhacarata yahay oo xilligaas dhacarta ah ku jira ayaa waxaa u yimid laba nin oy isku reer yihiin laba nin oo ay qaraabo yihiin ama ay isku qolo yihiin ama isku qoys yihiin ama isku qabiil yihiin ayaa u imaatay ama isku jifa yihiin ama ay isku maaragtay isir yihiin baa u yimid labadaa nin waxay ahayn laba nin oo socota way martiyeen gogolbu meel u dhigay waxa uu go'aansaday markii geelu soo xaroodo inuu wax u soo dhiijiyo wixii geela laga helo inuu iyaga u keeno ilaan xitaa hadduu wax u qali lahaa ma hayo ee biyo wax ugu kariyaa ma hayo oo dhulku waa dhacrato ninkii isaga ahaa labadii nin uu meeshii u hurudda oo marti u ah oo ayuu ogaa geeliibuu raadiyey oo waa soo xareeyey xili dambe oo afar saac iyo shan sac meelahaas aduu shan sac iyo lix sac ku dhowaad ayuu soo xareeyey labadii ninoo meeshii jiifta ayaa laba ninoo kaleo martiu imaatay oo ummad kale ah amaan qolo kale oon qoladoodii ahayn markaasu wuxuu ku yidhi islaantii iyo heerkii baa kaxeeyey oo labadii bay ag seexiyeen waxaa layidhi halkan seexda marti baa jiifte afartoodii halkaa isla seexday markuu imaaday ee uu soo lisay wixii uu xayey yaa islaantiisi waxay u sheegtay tidhi labada nin ee hore mooyaane laba ninoo dambe oo marti ah ayaa imaatay bay ku tidhi suyidhi awee saytawaan u geeyey afartii nin ee martidaa wax deeqa ninkii ma hayo waxuu siiyaan ma hayo farsamuu sameeyey marka ee labadii hore isku qolada ahayna uu garanhayeyn labadan intaan caanaha lama wadaajin karo oo haddii ilaahay kuu idmahayo haddii waxba u tari mahayaan wuxuuna way ku bidi markaasuu sheeko qaatay sheeko cajiiba ayuu soo qaatay sheekadii cajiibka markuu soo qaatay wuxuu go'aansaday afartan inuu isla jeefta inuu laga u baaqo see ugu baaqi marka inuu heerkoodii ku raadiyo oo heerkii ay ahaayeen sheego ayuu go'aansaday markaasuu wuxuu yidhi wuu soo kor istaagay soo dhiilka caanaha wada wuxuu yidhi labay toos oo laba jaamac siyaadahay toos buu yidhi dhegeyso wuxuu yidhi labay toos oo laba jaamac siyaadahay toos labadii kale jiefku way isku nab ilaan toosa lama dhihinoo iyagu jaamac siyaad ma ahe labadii jaamac siyaad ayaa toostay ee uu yidhi toosa waxau yidhi labay toos oo laba jaamac siyaadahay toos labadaa unbay dee wuxu deeqaan labadan kaleento kordhac bay ahaayeen waxaa loomahay kol haddii wax la bixin hayaan waa in labadii jaamac siyaada uu meeshii ku ogaala reerka ahaa waa in wax la siiyo wuxuu yidhi labay toos oo laba jaamac siyaadahay toos labadii kale jiifka isku nabeen labadii baa toostay markii labadii tooseen buu yidhi waryaahe hooyade intaanaan soo helay wadaaga labadii baa marka labadii kiciyey labadii ayaa labadii kiciyey ninkaas marka qabyaaladda soomaalida ayuu si toos haragga uga siibay laakiin ilaa iyo maanta qabyaaladda soomaalidu iyadoo la qarinhayo ama la dadbahayo ama dhiilka hoostiisa iyo gaawaha hoostiisa la isaga dhiibayo amaba haddii la doono si muuqato loo qeexayo ayay shaqaysaa xitaa dowladaha soomaalida iyo maamul goboleedyada soomaalida ad aragtay labay toostaas waa ka dhex jirtaa waana arrin weligeedba soo jireen ahayd oo waxaa inoo caddaynaya xubintan murtida maanta ee labay toos oo laga jaamac siyaadayay toos ayaa inoo cadaynaysa mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka iibe waxaa la yidhi haddii eebba idmahayo waa xilli ay xeedhiyo fandhaal kala dhaceen waa xilli ay xeedhiyo fandhaal kala dhaceen